إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin rasmi ah kadib markii dowladda federaalka u sheegtay inay dhaqan gelayso canshuuraha ay ka qaadayso adeega lacag dirista moobeelada madaxweynaha dowladda federaalka ayaa u hanjabay ganacsatada magaalada muqdisho isagoo uga digay inay sameeyaan dibadbax ay ku soo bandhigayaan shucuurkooda shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa si adag uga soo horjeestay canshuurta ay dhowaan ku dhawaaqday dowladda federaalka oo ay in laga jarayo ganacsatada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada laamow iyo mandheera oo ka tirsan dhulka kenya gumaysato qaraxa uu khasaare ka soo gaaray askarta dowladda federaalka ayaa waxa uu ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose xasan sheikh ayaa sheegay in dowladda ethoobiya ay weli ku waddo soomaaliya xadgudub xilli ciidamadeedu ay joogaan waddanka islamarkaana dowladdiisu ay u aqoonsan tahay inay yihiin nabad ilaalin madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi ayaa ka hadlay ciidamada la sheegay in dowladda masar ay u soo dirayso soomaaliya si ay uga qayb qaataan fulinta masaalixda xukuumadda alqaahira ay ka leedahay dalkan ciidamada dowladda yukrain ayaa biloloqo ka geystay gobol ay ka qabsadeen waddanka ruushka
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا كوسو دوادا وركي ونماستران ganacsatada gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin rasmi ah kadib markii dowladda federaalka uu sheegtay inay dhaqan gelayso canshuuraha laga qaadayo adeega lacag dirista moobeelada faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
ganacsatada magaalada muqdisho ayaa kulan ay yeesheen waxa ay kusoo saareen bayaan dhowr qodob ka kooban oo ay kaga cabanayaan go-aankii ka soo baxay dowladda federaalk ee ahaa in la canshuurayo adeega lacag dirista moobeelada ganacsatada ayaa sheegay inay go-aan ku qaateen inay gebi ahaanba shaqo joojin sameynayaan laga bilaabo maalinta beri oo axad ah kuna beegan siddeed iyo tobanka agoosto waxay sidoo kale ganacsatadu sheegeen inay hakiyeen in dekadda magaalada muqdisho kala soo degaan badeecado ama ay ka soo saartaan kuwa iminka u yaalla ilaa dekadda laga saarayo shirkadaha lacagaha baadda ah ka qaada ganacsatada shirkadaha bixiya adeega isgaarsiinta ee ogolaada in sifo aan sharci ahayn lagu qaato lacagaha ayay ganacsatadu waxay go-aan ku qaateen inay lacagahooda kala baxaan go-aanka ka soo baxay ganacsatada gobolka banaadir ayaa imaanaya iyadoo dhowaan dowladda federaalk ay shaacisay inay canshuurayso lacagaha la isugu diro adeegyada moobeelka taasoo ka yaabisay dad badan ganacsatada waxaa sidoo kale u dheer in lacago xaddhaaf ah oo aad u badan laga qaado dekadda magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka ayaa u hanjabay ganacsatada magaalada muqdisho isagoo uga digay inay dibadbax sameeyaan warkaas iyo war kaloo ku aadan isla madaxweynaha dowladda federaalka ah oo sheegay in etoobiya soomaaliya ku wadda xadgudub xilli ciidamada etoobiya ay waddanka ku sugan yihiin islamarkaana madaxweynaha dowladda federaalka u aqoonsan yahay inay nabad ilaalin yihiin waxaa ka warramaya cabdisamed cabdulaahi xasan sheekh maxmuud wuxuu xalay u hanjabay ganacsatada gobolka banaadir iyadoo hanjabaadda kadib ganacsatada looga yeeray xarunta sirdoonka halkaas uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha uguna soo hanjabay ugu horeyn khudbad uu jeediyey xalay fiidkii xasan sheekh wuxuu ganacsatada uga digay inay dhigaan isku soo baxay uga cabanayaan dhibaatada lagu hayo sistamkanaas ha la dhaqan geliyo yaan laga hor imaanin oo aan la dhayn waxaa soo haray culeysyada ay ganacsatada ka hadleen ama dekadda ha ahaato ama gaadiidka ha ahaato ama jekbointyaal lacag lagu qaadaa ha ahaato ama wax kale oo cabasho ay sheegeen wasiirkii maaliyadday la fadhiisteen wasiirkii cabashadiinaad u gudbiseen waa lagu jiraa ganacsatadii akhyaarta ahayda ee wasiirka inta la fadhiisatay ballantaa la soo gashay qaarkood aad iyo aadaan uga xunnahay maanta inay abaabulayaan shoobare iyo balaayo iyo wax ay ka shaqaynayaan beledkan shoobara lagama shaqayn karo wax sharciga dhinac marsana lagama shaqayn karo dowladduna raalli ka noqon mayso ninka ganacsadaa ahaa haddaanu certificatekii cashuur bixinta aanu kala imaanin wasaaradda maaliyadda beri certificate cashuurbixina ma helayo certificate cashuurbixin haddaanu helinna shatigiisa cashuurta ma shaqaynayo mid ka mid ah ganacsatada oo naga codsaday inaan magaciisa shaacin sababo ammaan awgeed ayaa sheegay in khudbaddii xasan sheekh kadib looga yeeray xarunta sirdoonka dowladda federaalka xamse cabdi barri ayaa ganacsatada u sheegay inaysan xiri karin xarumahooda xoogna looga qaadayo lacagaha canshuuraha ee taleefonka sidoo kale waxaa loo hanjabay dhaqaatiirta muqdisho oo iyagana loo sheegay in boqolkiiba shan canshuur ah laga qaadayo waxaa suuragal ah baa la leeyahay in kacdoon xoogan oo iskiisa ah uu ka qarxo magaalada muqdisho maadaama dadku meel adag xaaladdu ka marayso dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka hadlay shirkii ankara iyo sida etoobiya ay ugu adkeysanayso mowqifkeeda ah in bad loo saxiixo wuxuu sheegay inay aada ugu dulqaateen etoobiya welina ay u dulqaadanayaan wadaxaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo bas wax kale iyo dhib kale iyo dood kale iyo dacwo kaloon qabno male soomaaliya ogaada colaad ma qabno deris xumayn ma qabno dhib kale ma qabno waxaasi si loo waxeeya intaasoo jeer ayaa dowladda etoobiya ay meelo badan naga weliba naga xata xalanteynaysaa inaan xanaaqno oon hindisno oon qaylino oon caaytanno oon maxayda ayadoo raadinayso maanaan samayn madaxweynaha dowladda federaalk ayaa xalay jeediyey khudbad u muuqatay inay ahayd mid aan lasoo diyaarinin shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa si adag uga soo horjeestay canshuuraha ay dhowaan ku dhawaaqday dowladda federaalka oo ay sheegtay in laga jarayo ganacsatada cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay si cad uga hor yimaadeen go-aankii ay dhowaan ku dhawaaqday wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee ahaa in ganacsatada iyo dadka caadiga ah ee magaalada ku dhaqan laga canshuuri doono lacagaha elektrooniga ee shirkadaha iskugu dhaafsadaan wasaaradda ayaa waxay sidoo kale sheegtay in go-aankaasi uu dhaqangeli doono maanto xadda taariikhdan ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha sideedaad labada kun afariyo labaatanka waxayna dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ay arrinkaasi uga falceliyeen diidmo adag iyagoo sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan la qaadan karin lacagaha yare aynu ku quudinayna carruurteena iyo ehelkeena inay dowladda jidka u gasho misena ay tidhaahdo waan canshuuraynaa ma ahan mid saxan oo aynu qaadan karno waxaan dowladda u sheegaynaa in midaasi aan ka soo horjeedno ayay yidhaahdeen dadka ku dhaqan magaalada muqdisho mar ay warbaahinta kula hadlayeen waddooyinka magaalada waa kuwani qaar ka mid a shacabka magaalada caasimadda ku dhaqan oo la hadlaya warbaahinta iyagoo sheegay inay ka soo horjeedaan canshuurta ay ku dhawaaqday wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee laga qaadi doono dadka gaar ahaan ganacsatada dhib waa ku jirnaa horta dhibka ilaaha naga bixiyo maanta annaga waxaan nahay dad oo shacab oo waxaan haysanin oo shaqa hataa aan awoodin oo maanta oo haysanin oo meel oo ka shaqeeyo alxamdulilah taasoo ku saafarsannahay wallaahi had shilling jeebkeema ku jiro oo telefoonkeema ku jiro marka iyadoo oo shilling telefoonkeea isku jirin toban dollar ah qof isii soo diri mafahantaad oo gurigay mal aadaay beesaa iga sii goday oo naagteeda waxaa u dirsaday xaaskeyga waxaa u dirsaday beesaa goday dukaanay tegey beesaa goday kana ay tegey war waxaas waxas ahay maane idinka maxay u soo dhigataan ilaaha og horta wallaahi billaahi horta awaar anaga waa habaartimaynaa beritan mudaaharaadka kow anaga ka yabo mafahantaad
arrintaas anaga shacab haddaanahay xanuun weynaa ku qabnaa eedlamaad anaga dad dan yaraa nahay maanta haddaad laba doolar soo heshid oo xaafadda awtuura aad dhahdid oo hal door shan sid kaasii go'o guri maxay u tartaa waxba baawrac meel dheeraa ka imaanaa ceelashaa degannahay maxay noo sii tartaa baashaan hadda way dhowday dabaqabashay leedahay wallaahi bilahi haddii kale cudur aan la kasayna dadka dhex dilaaci doon uqubo waay waxaana oo kale waxaan dad waxaa cuna hoteelo jiifaan ilaa inay ka cabsadaan arrintaas qalad waaye arrintaas miyeel karno waxa waaye arrintaas arrin culaysaa nugu tahay ummad waa saamaynee haddii ganacsatada oo arrintaas lagu adkeeyo ganacsatadana shacabkaa ku adkaynayan markoo ikana marka waxaa waaye xasan sheekh maxamuudow ummaddaan gadaal ugu degna adaa mas-uuliyaddeeda qaaday macnaha ummaddaan macnaha waxaa waaye godha guridin macnaha ummaddaan iikaa dhiig joojina u baahin ummaddaan iidaa tabaalaysan oo oo beerahooda kusoo carareen xoolahooda kusoo carareen magaaladaa soo dhex galeen magaaladii waxaa u soo galeen inaa iika naf ka raadiyaan macnaha naftiina haddeen dhuuntiyaab laqowna ummaddii macnaha intee aadaa marka bad ma iskusubahayn ummaddii madax iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa waxay horey u sheegeen in lacagaha ay dadka shacabka ka qaadaan inaysan waxba ugu qaban taa beddelkeedna ay lacagahaasi hoteelada ay degan yihiin ku cunaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada laamow iyo mandheera oo ka tirsan dhulka n f d warkaas iyo warar kale oo ku aadan howlgallo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka waramaya cali aadan
howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiinta waxaa habeenkii xalay gudaha degmada afgoy ee qarax la beegsadeen ciidamada isugu yeera nabad sugidda dhimashada waa laba askari dhaawacana waa hal askari gobolka bokool ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowlada federaalka ku leeyihiin degmada waajid dhanka kale gobolka baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xarada ay askar toobiya ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay markana laamo ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xare ay askarta kiyaantiga ah ku leeyihiin magaalada inshakane gobolka lamu ee ka mid ahaa dhulka muslimiinta ee xoogga ay ku haysato dowladda kenya dhimashada waa hal askari oo kenyaan ah halka uu ku dhaawacmay hal askari xerada ayaa dab qabsaday inta uu dagaalka socday mandheera ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigyada ciidamada kenya ee deegaanada ileyli oo hoosta degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ay gumaysato dowladda kenya waxaana jira khasaare dhimasho dhaawac ah oo soo gaaray askartii kiyaanka ah ee ku sugnayd halkaas
walaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa ka warbixisay qaabka ay ku socoto xamladii dacwiga ahayd ee dhowaan looga dhawaaqay deegaana ka tirsan gobolkaas maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ah sheekh axmed abu yuunis oo u warramayay idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si faah-faahsan uga hadlay xamladii muddooyinkii lasoo dhaafay sida xawliga ahayd uga socotay wilaayada jubbada hoose xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si weyn uga hirgashay degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka jubbada hoose ee ay gacanta ku haysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn sheekh axmed ayaa ka warramay sida xamlada ugu qabsoontay guud ahaan wilaayada isagoona ka warramay degmooyinka iyo tuulooyinka ilaa iyo haatan ka socoto xamlada guud ahaan xamladii oo wilaayada jubbada hoose ka socotay magaceedan uu ahaa irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad shacaarkeedan uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aad wada garanaysaan xamladaas guud ahaan walaayada waxaa ugu socotaa si dardarleh baa ugu socotaa walaayada guud ahaan muxaafadaadka sida jamaame kamsuuma xaqar dhoobley oo ayadana moog tahay maalmahan ay ka socotay yara lafageri guud ahaan markaan waxaan leenahay walaayada si xawli ah baa kaga socotaa xamladaas muxaafadaadka waxaa kale ka mid ah muxaafadada kismaayo oo loo yaqaano wayaanta iyo muxaafadada badhaadhe oo loo yaqaano joore waxaa kale jiro tuulooyinka oo maog tahay inta hadda aan sheegnay hoostagayana ayadana waxay ugu socotaa si hawli ah waxay ka socotaa baadiyadiiba ku socotaa waxay ka socotaa tuulooyinkaba ku socotaa waxay ka socotaa meel kasta oo aan is leenahay dad baa joogo maanta qof muslima ku nool si hawliba ugu socota wala jazaaka allahu khayran isagoo sii wata hadalkiisa sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dhanka kale ka hadlay lajano ka kooban culimaa uddiin waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo kormeer iyo hindheendheen ku maray qaybo badan oo ka mid ah gobolka kormeerka wufuudan ayaa daarnaa si bulshada ku nool gobolka jubbada hoose ay ugu baraarujin lahaayeen khayrka guud ahaan culimmadan iyo lajanadan oo isku xiranaayeen oo moogtahay loo xilsaaray barnaamijkaas inay soo gutaan bulshada waxay kala kulmeen waxaan caadi ahayn oo halka aan ka sheegi karin waa baahi aad u daran baa u qabeen aad baa u soo dhoweeyeen culimmada iyo lajanadan socotay waxayna ugu faraxsanaayeen si aan caadi ahayn waxayna mar kasta ay dhahayeen barnaamijkan amal waa barnamij aan u baahnayn waxaan u baahanaya in nagu soo celceliyo meelaha qaar waxaad dareemaysaa dadka markii khayrkan iyo wanaaggan loo sheegay si gaara waxay leeyihiin ganacsada qaar waxay leedahay aniga halkaanba iga qusaysaa halkaanba iga qusaysaa halkaan anaga itaabanaysa inta anaa itaabanaysa inta meeshii aniga mogtahay aan u baahnay hadal heen iyo waxay ka dhalatay iyo sheekahay iyo si ugu faraxsan yihiin bay ka dhalatay markan guud ahaan waan leenahay bulshada aad ba ugu baahnayd barnaamijkaas waxayna u baahan yihiin in barnaamijkan aad iyo aad loogu celiyo wacyigelinta in loo badiyo si kastaba haatee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka mid ah wilaayaadka kaalmaha hore kaga jira waxbarashada wax soo saarka iyo qaybo kale dhowaan wilaayada ayaa loogu dhawaaqay xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo guud ahaan wilaayaadka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab si dardarleh kaga socto madaxweynaha la baxay maamulka somalilan muuse biixi ayaa ka hadlay ciidamada la sheegay in dowladda masar ay u soo dirayso soomaaliya si ay uga qayb qaataan fulinta ah masaalixda xukuumadda qaahira ay ka leedahay waddanka soomaaliya cabdulla makhtaar ayaa ka warramaya madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi ayaa ka hadlay ciidamada la sheegay in dowladda masar ay usoo dirayso soomaaliya si ay uga qayb qaataan fulinta masaalixda ay xukuumadda alqaahira ka leedahay dalkan isagoo ka hadlayay goob madal ah ayuu sheegay in ciidanka ay masar soo gelinayso soomaaliya looga baahan yahay inay u dirto rafax ayna muslimiinta falastiin ka difaacaan yahuudda waxa uu tilmaamay in taariikhda ay dowladda masar ciidan ka socda dalkeeda ay u dirtay waddanka yemen kuwaasoo ahaa ciidankii ugu horreeyey uguna dambeeyey ee ay u diraan dalka dibaddiisa dhowr iyo toban sano oo ay halkaasi joogeen ayuu xusay in dhibaatadii ay ka geysteen yemen ay ilaa iyo maanta ka taagan tahay dalkaas masar la dagaalanka somalilan inay qara noqoto ee xamar inay ka mid noqoto ugu dagaalamaysa ay ciidanka u soo dirayso horta waxa uga baahan rafax inay furto oo u furto deeqda caalamku siinaya walaadahooda falastiina waxaad arteen ku dhacayana afartankan kol lagu dilay sidii xoolo weer dhex galay oo xero lagu weetaynayo inay taa wax ka taraan bay ahayd ta somalilan soo gaari maayo waxaa kaloon caddaynaya dowladda masar inta lahuba meelay ciidan u dirtay oo tidhi waan gargaarayaa malaha odayaasha cirradanaa garanayee waxa ugu horreeyey uguna dembeeyey dalka laydhaa yaman markii uu ka dhacay inqilaabkii ugu horreeyey lixdankii iyo kuwa lixdankii mid ahayd mooyaane oo boqorkii markaa meeshaa ku raagay la ridaayey waxaa loo soo diray ciidan masaari ah dhowr iyo toban san u joogay mashkaladii uu ku abuuray ilaa koob iyo lixdankii ilaa maanta waa ta ka taagan yaman waxaan leenahay allaahuma rajayna ciidanka masaarida ee la keeni doono xamar dabka uu ka shidi doono xiiq dheeraan doonana iga qoran waa la arki doonaa maanta masar iyo dowladda xabashida itoobiya oo heshiis la gashay maamulka la baxay somalilan kaasoo lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya ayaa waxaa ka dhexeeya xiisado colaadeed iyadoo la sheegayo in itoobiya ay doonayso in masar ay kula dagaalamto soomaaliya haddii ay ciidamo u soo dirto dalkan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan gobolka kooriska ee dalka ruushka ayaa waxaa dhowaan galay ciidanka waddanka ukrain kuwaas oo bililaqo baahsan ka geystay muuqaalo lasoo bandhigay ayaa lagu arkayaa ciidamada dowladda yukrain oo xarumaha ganacsiga iyo kuwa dowladda ka raranaya agab kala duwan sida dahabka lacagaha iyo wixii la mid a ruushka ayaa dhankiisa ku hanjabay in yukrain ay dabin ku dhici doonto islamarkaana khasaaro culus la gaarsiin doono halka yukrain ay sheegayso inay sii socon doonaan ciidankeedu ilaa moskow reer galbeedka ayaa aad u taageeraya dowladda yukrain maadaama ay ka baqayaan awoodda ruushka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa